haatana garawe hogaamiyeyaasha soomaalida oo kala fikir duwan ayaa ku wada sugan magaalada garawe ee xarunta maamul goboleedka puntland oo goordhow la filaya inay ka bilaabato xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland siciid deni hogaamiyeyaashan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaashii hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh xasan madaxa maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale haddaba qadka telefoonka ee garowe waxaa si toosa ugu jira nuux muuse oo ah wariyaha v o e da nuux ugu horreyn kusoo dhowow barnaamijka waxaadna warbixin naga siisaa jawiga guud ee magaalada garowe
jaamac buule waa sidaad sheegtay labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa isugu imaanaya garowe madax kala duwan si ay goobjoog uga noqdaan caleemasaarka madaxda cusub ee puntland madaxda federaalka uu hogaaminayey ama ugu horeeyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu ugu dambeeyey maanta ayaa yimid sidoo kale qaar ka mid ah safiiro wadamo badan u fadhiya soomaaliya ayaa kasoo qayb galay caleemasaarka madaxdii hore ee dowladda federaalka siyaasiyiin iyo hogaamiyaal dhammaantood soomaali ah oo ku kala fikira duwan arrimaha soomaaliya ayaa isugu yimid magaalada garowe waa tahay nuux waxaad sawir naga siisaa madaxdan kala duwan khaasatan kuwa fikrad ahaan ku kala fog sida ay u kala degan yihiin magaalada garowe
qaybo kala duwan ayay degan yihiin qaybtood waxay degan yihiin hoteelada waaweyn magaalada garowe oo maalmo ka hor la dejiyey qaybtood waxaa la dejiyey guryo ku yaala magaalada garowe oo maalmo ka hor la diyaariyey marka sida qorshaha uu yahay barnaamijkan caleemasaarkaca waxaa ka qayb galaya ilaa in ka badan kun qof oo meelo kala duwan ka yimid oo qaybtood reer puntland ay yihiin laakiin dadka puntland ku dhaqan aad bay u yaryihin marka loo eego dadka puntland dibadeeda ka imaanayay ee dhammaantood caawa caleemasaarka isugu tegaya holka madaxtooyada inkasta oo aada carabka ku dhufatay in madaxweynaha uu hadda yimid wax kulamo ah oo gaargaar ah oo ka dhacay garowe ma jiraan
inkasta oo belinkii dambe maanta uu yimid madaxweynaha maadaama ay madaxtooyadu ku wada sugan yihiin kuwa si gaar ama kuwa si hoose ah oo ay dhex maray ma garan karno laakiin kuwa si toosa loo shaaciyo ma jiraan inkastoo madaxweynaha uu sheegay laba maalmood inuu joogi doono magaalada garowe madaxda kala duwan ee puntland ay is arkayaan taasina ay macnaheeda tahay in caawa wixii ka dambeeya ay kulamo gaara yeelan karaan oo arrimaha soomaaliya ama xiriirka labada dhinac ay uga wada hadli doonaan inta aada og tahay yaa la filayaa inay xafladda caleemasaarka ka hadlaan
khudbadaha sida warbixinadu ay sheegayaan waxaa ka hadli doona madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyneyaashii hore ee dowladda federaalka soo maray qaybtood madaxda puntland iyo madaxdii hore ee puntland iyo madaxda hadda la wareegeysa sidoo kaleeto hogaamiyaal kale oo sida mucaaradka oo kale ayagana doonayay inay goobta ka hadlaan si officialna loogu cazumay shirka ayaga iminka waxay sheegeen inaysan hadda khudbad ku lahayn sida siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo maanta aan la kulmay waxa uu ii sheegay in puntland si toosa uga helay casumaadda kasoo qaybgalka shirka laakiin madaxweynaha puntland oo xalay u yeeray uu ka codsaday inuusan ka hadlin goobta sida uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur shuruud dhanka madaxda federaalka ka timid islamarkaasina kadib isaga uu aqbalay arrintaa marka waxayna ahayd arrimahan hadalhaynta ugu weyneyd ee aada maalmihii ugu dambeeyey loo hadalhayay maadaama dhinacyadaasi ku kala aragti duwan arrimahaasi ay halkan imaanayaan waxay ahayd mid sawiro ka duwan dadka waxyaabaha ay ka hadlayeen iyadana bixinaysay caleemasaarkana noociisa waxaa moodaa inuu yahay kii ugu horreeyey oo intaas oo kala duwan ku kulmiyey magaalada garowe waktigan waxaana goor dhow bilaabanaysay gelitaanka xarunta madaxtooyada oo halka ay xafladda ka furmayso daqiiqado kadib waxaana la filayaa in madaxda iyo qeybaha kala duwan ee caleemasaarka isugu yimid ay goobtaasina isku arki doonaan nuux marka laga tago dabaaldeg iyo duco iyo soo dhoweyn loo sameynayo madaxweynaha cusub ee puntland maxaa ugu jirta puntland xafladdan sidaa u ballaaran la isugu yimid marka laga tago un hambalyeynta
caleemasaarkan waxa uu la mid yahay jaamac caleemasaarada kale ee soo mara laakiin dadka waxyaabaha ay aadka u danaynayaan waxaa ka mid ah khudbooyinka madaxda kala duwan ay halkaasi kasoo jeedin doonaan sidoo kaleeto maadaama madaxweynaha cusub ee puntland uu ku cusub yahay puntland dadka ku dhaqan reer puntland ama deegaanada puntland dalka dibadiisa iyo gudihiisaba ay maalmihii ugu dambeeyey aada u dhowreeyeen golaha wasiirada cusub oo soo gudbin doono waxay marka haddana ka eegi doonaan khudbadaha madaxda puntland marka laga soo tago federaalka qaabka ay uga hadlaan arrimaha dadka reer puntland ma ka guuxaya ma ka hadlayo oo xiriirka federaalka iyo puntland laftirkeedu ay qayb ka noqon waayahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay nuux muuse brjeb haddaba ma jirtaa fursad ay ku wada hadli karaan hogaamiyaasha kala fikirka duwan ee caleemasaarka deni ka qaybgelaya madaxweynaha puntland door ma ka ciyaari karaa inuu isku soo dhoweeyo hogaamiyayaashan su-aalahaasi ayaa jacfar kukaay uu weydiiyey barasare cabdi ismaaciil samatar oo macallinka ah jaamacadda minnesota haatanna ku sugan dalka koonfur africa ninkaas gobolka loo dhiibay ee dani ee saciid nin degan buu weeryahay oo dadnimole inuu intaa kala duwan ee iskabar fadhida ee dhufayso ku kala jirtay inuu dawo u noqdana waanu rajeynaynaa laakiinse inay meeshaas ugu yimaadeen waa wanaag weeye inay taana ku daraan inay dadka u daneeyaan dantooda gaarka ah eena ka shaqaysan ayaa ilaahay aan ka baryinaa wala marka waxaa muuqatay maalmihii lasoo dhaafay in aada loo hadal hayay in madaxda dowladda federaalka iyo matalan madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe oo aan ognahay sida ay u kala fog yihiin iyo hadallada ay warbaahinta isku mariyeen sidoo kale madaxweynaha galmudug xaaf oo kale iyo dowladda federaalk waxaa ka dhexeeya oo iyaga lafahantooda warbaahinta hadallo kulkulul isku mariyey in madal qura ay soo wada fadhiistaan maxay keeni kartaa suurtagal ma tahay arrintaasi inay horseed u noqoto in ay wada hadlaan oo ay isku soo dhowaadaan dhibaatada dhex taallana ay ka xaajoodaan
ta ugu horeysa walaal waxa weeye horta rajada ilaahay lagama quusto talabaadna in taariikhda soomaalida la xuso weeye markaad dib ugu noqotid dagaalkii sokeeye soomaaliya ka bilaabmay awalkii hay caydiid iyo cali mahdi janaal caydiid iyo cali mahdi magaalada muqdisho dadka ku baabiiyeen markii la isugu yeedhay ee maraykanka iyo dad u-nka iyo dadkii kale isugu yeedheen dhabanada ayay iska dukanayeen markay xaafadahoodii ku noqdeenna dadka waa kuwii baabiiyey marka waxaan rajeynaynaa inay kuwana cashar barteen oo ay arkeen dagaal iyo doqonnimadu halkay soomaali dhigtay laba midna runta laga baxsan maayo haddii ilaahay laga baqanayo waa ta koowaad waxa weeye dowladda dhexena dhaliilo ayay leedahay kuwa goboladuna dhaliilo ay leeyihin dowladda dhexe waxay isku dayeysaa gaar ahaan madaxweyne iyo xulafadiisu waxay isku dayayaan inay goboladoo dhan iyaku gacanta ku dhigaan oo dad hay wataan hay dhigtaan halkaas kuwa ka madax banaanina waxay isku dayayaan inay dhufayskooda ku jiraan marka marba hadday isugu yimaadeen madaxweynayaashii hore ee siyaasadda soomaaliyeed in waddanka inay horseed u sameeyaan sheekh shariif iyo xasan sheekh iyo wixii la xulafaaha iyo kuwan gobolada axmed madoobe iyo xaaf iyo wixii la caanamaala inay ka fikiraan dantooda gaarka ah ee dabagalkeedu meesha xun uu qaranka soomaaliyeed iyo soomaali ummadda soomaaliyeed marka siciid cali deni waxaan weydiisanayna haddaanu soomaali nahay inuu isagu waxaas oo dhan dhexdhexaad ka noqdo uu bal isagu oday u noqdo waxaan sidiiba isugu soo dhaweyn lahaa laakiinse ma malaysanayo farmaajo iyo axmed madoobe oo kale inay isku soo dhawaanayaan oo dhiig xun baa kala dhex maray ilaa hay miyirsadaan labadooduba oy gartaan dadka dad soomaalidu waxay tahay kuwa gobolka iyo kuwa degan magaalada muqdisho buula marka waa fursad weeyaan marka ninkan daniya cusubi bal isagu arrintaa fursadaasi siduu u dhiridhirinayo uu uga madhaalmidhalin karayo in lagu garab galo ayaanu soomaali haddaan nahay rabna adigu fursad baad ku sheegtay inkastoo ee dad fara badan ay kula qabaan kuwo kalena waxay aaminsan yihiin in halkaa loo tegay uun dhoolatus oo qolo walba ay doonayso inay ismuujiso in ay weli taagan tahay awooddeedii ay leedahay buuqa iyo muranka dhanka kale kala dhexeeyana aanu wax saameyna ku lahayn awooddii uu markii horeba isbidayey arrintaa ka waran
su-aasha loo dhigtay waa sax weeyaan walaal waxa weeyaan taariikhda lama baabiin karo taariikhda mid cusub baa la samayn karaa tii hore lama bedeli karo waxa weeye dowladihii farmaajotiisa ka horreeyey dee meeshayna dhigeen baynu aragnay tan cusubay waxa weeyaan sidii loogu hanweynaa iyo wax u dhowna may noqon goboladuna waa caynkaa caynlag marka dhammaantood inay meesha u tegeen inay ismuujiyaan oo quran maaha waxa weeyaan mid walba wuxuu doonayaa inuu deni jeeb ku dashado weyan farmaajo inuu deni jeeb ku dashado ayuu rabaa xasan sheekh wuxuu isleeyahay hey wasiir buu ku ahaan jiro adigu xulafa kuleeyahay kuwa goboladu waxay isleeyihin hadduu cabdiweli meeshii ka baxay isaguna xaggiini ha soo maro marka shar fara badan oo caynkaasa ayaa caloosha intooda badan kaga wada jira laakiinse taasi macnaheedu ma aha fursadan haddii maskax iyo miyir iyo iimaan iyo islaamnimo iyo soomaalinimo taliso waa laga midho dhalan karaa taasina runtii waxay u taallaa ninkaa deni oo isagu isdhiga meel waxaan xulafadan foole hoose oo dhan ka sarreysa oo isagu tilmaama dadka soomaalinimo loo iyo islaamnimo loo marayo hadduu taa sameeyana isagaa ka wada shaar weynaan doona kuwan hareero jooga maanta ee isugu yimida dhoola tusadka meesha wada
haddii fursaddan sida aad sheegtay laga faa'iidaysan waayo oo iyadoo markii la imanayay sidii laysku ahaa la isku yahay lagu kala dareero maxaa raje ah maxaa muxuu noqon karaa mustaqbalka waddanka walaal waxa weeye de ilaah baa mustaqbalka og bini aadamku mustaqbalka waa inuu shaqaysto weeye mustaqbal aan loo shaqaysana iskama yimaado marmar waxaa la dhahaa ina inuu nasiib dhaco waa laga yaaba laakiinse haddaan loo shaqaysan roobmada iyo haddaan la shaqayn oo wanaag iman maayo marka waxaan isleehay waxa weeye ma fadayo dadka intan aqaane meesha joogta oo fara badan maca kuwii madaxweyneyaasha ahaa maca kan iminka ah maca deni oon waxoogaa aqaano maca axmed madoobe oon waxoogaa aqaano xaas aada uma aqaano iyo kuwa kalaba waxa weeyaan hadday ka tanaalusuri waayaan waxa gaarka ah iyo jabooyinka gaarka ah iyo hunguriga gaarka ah ay doonayaan inay kusoo noqdaan ama kusii joogaan ama kusoo socdaan waxa weeye soomaali wanaagu iman maayo ilaa dhulka u nabad noqdo oo dabadeedna dalka codkooga ay ku hadlaan een lacagi hadal